waa dhacdadii ugu cuslayd ee muddo sannada halis gelisa nolosha ciidamada maraykanka ee gobolka u jooga beegsiga jabhadda ay iraan taageerto ee xuutiyiinta yemen labadan askari oo ahaa laba duuliye ayaa nolol lagu helay kadib markii ay ka boodeen duyuuraddii ay la socdeen iyadoo mid ka mida uu soo gaaray dhaawac fudud laakiin toogashadan ayaa hoosta ka xariiqday sida ay tahay khatarta ku xiiran marinbiyoodka badda cas halkaas oo weeraro joogto ah ay xuutiyiintu ku hayaan maraakiibta maraysa halistan ayaa jirta iyadoo weliba ciidamada isbahaysiga militariga maraykanka iyo yurub ay gaaf wareegayaan aaggaas ciidamada maraykanka ayaa duqaymo dhanka cirka ah oo ay la beegsadeen xuutiyiinta yeman ku qaaday xilliga uu dhacayay shilkan ciidamada maraykanka lagu beegsaday inkastoo taliska dhexe ee ciidamada maraykanka uusan faahfaahin ka bixin waxa uu ahaa howlgalka duulayaasha ay ku jireen kamana jawaabin su'aalo ay weydiisay wakaaladda wararka ee associated press diyaaradda nooca f a eighteen ee la toogtay ayaa ka soo duushay sagxadda markabka u s s henry s truman sida uu sheegay taliska dhexe ee ciidamada maraykanka waxaana weli ay maraykanku baarayaan sida ciidamadooda saaran isla markabkii ay diyuuradda ka soo duushay ay ugu qaldameen oo ay u beegsadeen diseembar shan iyo tobankeedii ayuu taliska dhexe ee maraykanka waxa uu sheegay in markabka truman uu gaaray bariga dhexe laakiin taliskuma uusan cayimin xilligaasi in markabka iyo ciidamada saaran ay ku sugnaayeen badda cas taliska dhexe maraykanka ayaa intaasi ku daray in maraakiibtooda dagaalka iyo diyaaradahooda ay hore u soo rideen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xuutiyiinta iyo gantaalada lidka maraakiibta oo ay soo rideen fallaagada maro hore ayaa waxaa dhacday sida saraakiisha maraykanku ay sheegeen in gantaalo ay soo rideen xuutiyiinta ay ciidamada maraykanka uga jawaabeen iyagoo qaatay go'aanada ka hortagga wax ka yar laba ilbiriqsi tan iyo markii uu markabka truman gobolka tegey maraykanka ayaa kordhiyey duqaymaha uu la beegsanayo xuutiyiinta iyo gantaalada ay soo ridayaan badda cas iyo nawaaxigeeda si kastaba ha ahaatee joogitaanka koox dagaal oo ciidamada maraykanka ah ayaa laga yaabaa inay kiciso weeraro hor leh oo uga yimaada fallaagada xuutiyiinta sidii ku dhacday markabkii u s s eisenhower horraantii sanadkan howlgelintaasi markabka eisenhower ayay ciidamada badda ee maraykanku ku sheegeen inuu ahaa dagaalkii ugu adkaa oo ciidamada badda ee marayniska maraykanka ay galaan tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka habeennimadii sabtida iyo horraantii axaddii shalay diyaaradaha dagaalka ee maraykanku waxay qaadeen duqaymo ruxay magaalada sanca ee caasimadda yemen oo xuutiyiintu ay haysteen tan iyo sannadkii labada kun afar iyo tobankii taliska dhexe maraykanka ayaa ku tilmaamay duqaymahaasi kuwa lala beegsaday xarun lagu kaydiyo gantaalada iyo talis laga hago howlgallada xuutiyiinta maraykanku ma uusan bixin faahfaahin intaasi dheer warbaahinta ay maamulaan xuutiyiinta ayaa sheegtay in duqaymo ay ka dhaceen labada magaalo sanca iyo gaarka magaalada dekedda leh ee xudayda iyadoo aan la sheegin wax khasaare ah oo dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay sanca duqaymaha ayaa u muuqday kuwo si gaara loola beegsaday saldhigyo ciidan oo ku yaala buur dhinaceed si kastaba ha ahaatee ma jiraan wax muuqaala ama macluumaada oo laga sii daayey duqaymaha taasoo horay u dhacday markii duqaymaha cirka lagu garaacay xarumaha muhiimka ah ee fallaagada brigader general yaxya sariic oo ah afhayeenka militariga xuutiyiinta ayaa saacado kadib soo saaray bayaan hordhacah oo uu ku sheegay in fallaagada ay geysteen weerar ay u adeegsadeen siddeed diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah iyo toddobiyo toban gantaal oo nooca kuruiska ah waxa uu sidoo kale sheegay isaga oo aan soo bandhigin wax caddayn ah oo muujinaya in xuutiyiinta ay soo rideen diyaaradda f a eighteen ee uu maraykanku lahaa sareec ayaa horay marar badan sheegashooyinkiisu ay ahaayeen kuwo uu buunbuuniyey tusaale ahaan intii uu socday howlgalkii markabkii maraykanka ee eisenhower wuxuu si isdabajooga u sheeganayay in markabkaasi uu ku dhacay dabinka xuutiyiinta xuutiyiinta ayaa ilaa iyo boqol markab oo kuwa ganacsiga ku beegsaday gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn tan iyo markii dagaalka israa'il iyo xamaas ee marinka khaza uu bilowday bishii oktoobar labada kun saddex iyo labaatankii xamaas ayaa weerar lama filaana oo ay ku qaaday israa'il xilligaasi waxay ku dishay kun iyo laba boqol oo qof iyagoo ku qafaashay laba boqol iyo konton kale weeraro argudasho ah oo ay israa'iil ku qaaday khaza oo ilaa iyo maanta socda ayaa waxaa ku dhintay in ka badan afartan iyo shan kun oo qof oo falastiiniyiina sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee deegaanka tirakoobku ma kala saarayo dagaalyahanada iyo dadka rayidka ah ee weerarada israa'il ku dhintay xuutiyiinta ayaa gacanta ku dhigay hal markab laba kalena way quusiyeen intii ay wadeen ololaha weerarada badda cas ilaa iyo afar badmaaxna way dileen hase yeeshee gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ee ay weerarada ku geystaan ayaa waxaa soo ridayey oo dhexda u gelayey ka hor intaysan gaarin yoolkooda ciidamada maraykanka iyo kuwa midowda yurub ee ku sugan badda cas fallaagada xuutiyiinta waxay ku adkaysanaysaa inay beegsanayaan maraakiibta lala xiriiriyo israa'il maraykanka iyo boqortooyada ingiriiska si ay ugu qasbaan inay soo afjaraan ololaha israa'iil ee ka dhankaa xamaas ee khaza